بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة wuxuu baabu yahay jawaazi lbukaa bannaanaanshaha ooyinta cala almayiti meydka loo ooyo bikayri nadbin ayadoon ammaantiisa aan la tirinayn walaa niyaaxatin iyo niyaaxa midna aysan jirin annadbu waa tacdaadu maxaasin اlmeyit in la tiriyo qofka dhintay maxaasintiisa waxaa la yidhahdaa nadb niyaaxadana waa ooyinta ay la socoto qaylo iyo shallayto ayaa waxaa la yidhahdaa anniyaaxa wuxuu sheikhu u baabeeyey raximahullah inay bannaan tahay in loo ooyo qofka dhintay laakiin waxaa shardiya ooyintaasi inaysan la socon qayle iyo sawaxan iyo hogayay ba-yo wixii la mida ay dadka qaar isticmaalaan waa inaysan la socon waana inaysan la socon nadbi oo ah in ammaanada qofka meyidkaa la tiriyo waa inay tahay ooyin mujarada oo aan sawd lahayn culamada qaar saasay ku qaydeen waa un damcu lcayn inay isha illimayso ooyinta noocaasa waa bannaanta ama aniyaaxatu fa xaraamun amaa niyaaxadu waa xaaraan buy wasayaأtii fiiha baabun waxaana ku imaan doona fiiha ay fi niyaaxa baabun fii kitaabi اnahyi waxaa ku imaan doona baab masaladaa ku saabsan fii kitaabi nahyi ayuu ku imaanayaa in shaa allahu tacaala wa ama albukaau amaa ooyinta fajaءat axaadiidu kaiira axaadiid fara badan ayaad ku timid binnahyi canhu reebidda la yska reebayo ooyinta wa ana almeyita iyo meyidka yucadabu in la cadaabayo bibukaa'i ahlihi ehelkiisa ooyintii darteed in lagu cadaabayo wa hiya axaadiistaasna muta'awala waa mid la awilayo wa maxmuula lagu ximbaarayo calaa man awsaa bihi qofkii dardaarma ayaa lagu ximbaaraya waa cinda jumhuuri alculamaa saasay ku ximbaareen jumhuur lculamaa waxay ku ximbaareen axaadiidta tusinaysa qofkii yacni meydka in lagu ciqaabayo bibukaa'i ahlihi calayhi waxay ku ximbaareen in loola jeedo qofkii u dardaa qofkii dardaarma oo yidhaahda haddii aan dhinto hallii ooyo qofkaasi ooyinta ehelkiisu ay ooynayaan waa lagu ciqaabaya wannahyu innamaa huwa nahyigu waxa waaye unbuu yidhi can ilbukaa'i alladii fiihi nadbun waa ooyinta alladii ooyintaasoo fiihi ay ku sugan tahay nadbun ammaantirin ow niyaaxatun ama niyaaxa niyaaxadu baab gooniu u keeni doona suu ballan qaada sheekhu waddaliilu calaa jawaazi lbukaa waxaa daliilu ah in ooyintu ay bannaan tahay bikayri nadbin walaa niyaaxa axaadiidu kaiira axaadiid fara badan ayaa u daliila minhaa waxaa ka mid a axaadiidtaas can ibni cumara radia allaahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam caada sacd ibna cubaada nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu booqday sacd ibna cubaada wa macahu ay maca anabiyi calayhi salaatu wasalaam cabduraxmaan ibni cawf wsacd bn abi waqaas wacabdullaahi bni mascuud radia allaahu canhum fabakaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ooyey falamaa ra'a alqowmu markay qoomka arkeen bukaa'a rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ooyinta nebiga calayhi salaatu wasalaam bakow way ooyeen faqaala wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa tasmacuuna ma waadan maqlaynina ina allaha alle laa yucadibu ma cadaabo bidamci alcayni il ilinteeda ilaahay kuma cadaabo walaa bixusni alqalbi qalbi murugadii dartiina ilaahay qofka kuma cadaabo walaakin yucadibu laakiin alla wuxuu ku cadaabayaa bihaada kan ow yarxamu ama waa naxariisanaya wa ashaara wuxuu ishaaray ilaa lisaanihi carabkiisa waxa wax lagu cadaabayo waa carabka macnaha wuxuu ula jeedaa wixii carabka laga yidhaahdo oo hadallo munkaro ah ama waxyaabo muujinaya qofkan inuusan ku raalli ahayn qadarta allah subxaana wa tacaala hadduu carabka uga dhawaaqo carabka sababtii ayaa lagu ciqaabaya laakiin allah subxaana wa tacaala ku cadaabi maayo ilin uu ilimeeyey iyo qalbi murugooday waa bannaan tahay inuu qofku ilimeeyo wayna bannaan tahay inuu qalbigiisa murugoodo waana wax ilaahay ku beeray subxaana wa tacaala dadka haddii geeri ay asiibto ama eheladii qof ka mida uu dhinto inuu u murugoodo iyo inuu ilimeeyo intaba way dhacdaa waana jaa-iso way bannaan tahay waa haddii aysan la socon nadbi iyo niyaaxa labadaasi lama ogola xadiid ibni cumar nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo booqday sacd ibni cubaada sacd ibni cubaada radia allaahu canh waa sayid lkhasraj labadii qabiil ee ansaar u qaybsamayn aws awsi khasraj labadii mid ka mida ayuu oday u ahaa sacd ibni cubaada waa khasraj waana labada laf qolada ugu tirada badan qoladaas wuxuu ahaa sayid macnaa sacd ibni cubaada waa sayidu qowmihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa soo booqday ayagoo ay la socdaan jamaaco saxaabada ka mida uu ka mid yahay cabdiraxmaan ibni cawf iyo sacd ibni abi waqaasi cabdullahi ibni mascuud markuu nebiga arkay calayhi salaatu wasalaam xanuunka haya sacd ibni cubaada nebigu waa ooyey calayhi salaatu wasalaam riwaayadaha qaar waxaa ku yimid inuu nebigu yidhaahday aqadaa ma la oofsaday markaasay yidhahdeen laa yaa rasuula allah lama oofsan weli waa noolyah taa waxay tusinaysaa xanuun aad u daran baa hay waa miir daboolnaa markii la yidhi rasuulka ilaahay uma geeriyoon oo waa nool yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ooye saxaabadu markay arkeen illintii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo rasuulkaoo illimaynaya ayaguna way ooyeen wuxuu u sheegay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuusan ku cadaabaynin bidamci alcayni ay bisababi damci alcayn isha illinteeda darteed ilaahay ku cadaabi maayo walaa bixusni alqalbi ay walaa bisababi xusni alqalbi qalbiga murugadiisa darteedna ilaahay ku ciqaabi maayo ku cadaabi maayo maxaa lagu cadaabayaa marka walaakin yucadibu bi haada kan ayaa lagu cadaabayaa buu carabku ishaaray calayhi salaatu wasalaam aw yarxamu ama allah waa naxariisanayaa oo qofkaasi hadduu hadal fiican ku raa ku hadlo oo ilaahay raalli gelinaya ilaahay waa u naxariisanaya subxaana wa tacaala haddii kalena carabkiisa dartii ayuu wuxuu ku mudanayaa ciqaab mutafaqun calayhi wa can usaamata bni zaydin radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rufica ilayhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo kor yeelay ibnu ibnatihi gabadhiisa wiilkeedii wa huwa fi lmowti walxaal huwa wiilku fi lmowti geeridii uu ku sugan yahay fafaadat caynaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam waxaa illimeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam labadiisa indhood faqaala lahu sacdun sacd baa wuxuu ku yidhi maa haadaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahay waa maxay arrinka macnaa maxaad la ooynaysaa qaala wuxuu yidhi haadihi tani wuxuu ishaarayaa waa illinta raxmatun waa naxariis jacalaha allaahu alla wuxuu yeelaa fii quluubi cibaadihi addoommadiisa quluubtooda wainamaa yarxamu allaahu min cibaadihi ruxama wainamaa yarxamu allaahu alla wuxuu u naxariistaa min cibaadihi xagga addoommadiisa alruxamaa kuwa naxariista kuwa naxariista ayuu alla u naxariistaa ilintaasna nebigu wuxuu ku sheegay inay tahay naxariis alla qofkuu doono qalbigiisa uu yeelo muttafaqun calayhi wa can anasin radia allaahu canh ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam dakhala calaa bnihi ibraahim nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u soo galay wiilkiisa ibraahim wa huwa yajuudu binafsihi walxaal huwa ibraahim yajuudu binafsihi ay yukhrijuhaa wa yadfacuhaa saasay culammadu ku fasireen yajuudu binafsihi macnaheeda waxa waa naftiisa ayuu dafcinayaa uu soo saaraya waxaana lagu matalay kaman yadfacu maalahu sida qof hantidiisa bixinaya oo kale sida qofka hantidiisa u bixiyo kale bimacnaa naftiisuu bixinaya waxaa laga wadaa naftiisaa socota geeridii baa haysa fa jacalat caynaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam labadii indhoodee nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay guda galeen tadrifaani inay illimaynayaan fa qaala lahu cabduraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf baa nebigu wuxuu ku yidhi wa anta yaa rasuula allah rasuulka ilaahayu adiguna ma ooynaysaa ma adoo rasuulka ilahay aad ooynaysa macnaha wuxuu qariibsaday inuu nebigu ooye calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu yidhi ya bna cawfin innahaa raxma ina cawfow waa naxariis uma atbacahaa kadibna nebiga calayhi salaatu wasalaam calayhi salaatu wasalaam ilintaasi wuxuu raaciyey biukhraa mid kale waa sii ooye calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu yidhi ina alcayna tadmacu ishu waa illimaynaysaa waalqalba yaxzanu qalbiguna waa murugoonaya walaa naquulu dhihi mayno ilaa maa yurdii rabbana ilaa wax rabbigeen raalli gelinaya mooye wax kala dhihi mayno wa innaa bifiraaqika annaguna firaaqidaada yaa ibraahiimu ibraahiimu lamaxsuunuun waxaan nahay kuwa la murugoonaya faaruqidda aadna faaruqayso waxaan nahay kuwa la murugoonaya sidaasuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ina alcayna tadmac waalqalba yaxzan ishu waa illimaynaysaa qalbiguna waa murugoonaya laakiin ku hadli mayno oo ku dhawaaqi mayno ilaa maa yurdii rabbana ilaa wax rabbigan raalli gelinaya mooyaan ilaahay wuxuusan raalli ka ahayn ku hadli mayno wa innaa bifiraaqika yaa ibraahiimu lamaxsuunuun ibraahiimow faaruqidaadana waxaan nahay kuwa la murugaysan inaan la faaruqdo waan ka murugaysanna rawaahu lbukhaariyu wa rawaa muslimun bacdah culammada qaar waxay yidhaahdeen ibraahiim markii uu geeriyoonayay wuxuu jiray siddeed iyo toban bilood siddeed iyo toban bilood macnaheedu waa sanad iyo lix bilood sanad iyo lix bilood asigoo jira ayuu dhintay ibraahiim ibnu rasuuli illaah calayhi salaatu wasalaam cunug yar uu ahaa laakiin nebiga calayhi salatu wasalaam waa la murugooda arrintaana waa mid dabiiciya inuu qofka haddii geeri ay ku dhacdo ama waladkii uu geeriyoodo ama walaalkii ama qof eheladiisa ka mid a inuu murugoodo waa arrin dabiiciya oo dadka lagu beeray ayadoo la ogyahay geeridu inay xaq tahay qof noolaanayana uusan jirin oo qof walba uu dhimanayo kullu nafsin daa'iqatu lmowt haddana maca daalika waxaa addoommada ku beeran inay geerida ka naxaan oy ka murugoodaan oo qofkay asiibto laga yaabo inuu la illimeeyo laakiin illintaasi waa inaysan waxba la socon qofkuna uu ku raali noqdo biqadaa'i illaahi wa qadarihi wixii ilaahay qadaray subxaana wa tacala wixii alla xukumay hadday musiiba ku dhacdana uu la yimaado inuu yacni waxyaabihii lagu tawjiihiyey sida inuu yidhaahdo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun wuxuu yidhaha rawahu albukhaariyu wa rawaa muslimun bacdah muslimna wuxuu wariyey qayb ka mid a waalaxaadiidu axaadiida fi lbaabi baabka ku soo aroortay kaiiratun way badan tahay fi saxiixi saxiixa dhexdii mashhuuratun waana axaadiid mashhuura oo caana oo la yaqaan sheikhu ma badin inuu naqliga ku badiyo waa soo gaabiyey laakiin axaadiida baa ku soo aroortay wuxuu yihi axaadiid caana fi saxiixna ku jirta bukhaari iyo muslim intaba iyo kayrkood baabkan khulaasadiisu waxa waaye in la ooyo ama la illimeeyo haddii qofka geeri ku dhacdo ama saaxiibkii uu dhinto ama qof uu jecel yahay way bannaan tahay illintu waa bannaanto waa jaa-is laakiin niyaaxada iyo qayladhaanta iyo ba-ayay hogayay wixii la mida in la yidhaahdo in dharka la jeexjeexo in dhammannada la garaaco waa min afcaali aljaahiliya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laysa mina man daraba alkhuduud wa shaqa aljuyuub wa dacaa bidacwa aljaahiliya nagama mid ahan qofkii dhammannada garaaca jeebabka jeexa jeebka waxaa laga wadaa marada meesha madaxa laga gelinayo ay ka furan tahay halkaa inuu inta marada ku dhago uu jeexo dadka qaaraa sameeya cinda almusiiba dumarkuba ha u badnaadaan wa dacaa bidacwa aljaahiliya oo u yeerta yeerashadii jaahiliyada jaahiliyadu waxay dhihi jireen waa jabalaah waa kadaa waxaasay tirin jireen yacni waxay ammaanayaan oo ammaanadiisa ay tirinayaan qofkii ka geeriyooday ka dhinta waa bidacwa dacwa aljaahiliya qofkii sidaas sameeya nebigu wuxuu yidhahda calayhi salaatu wasalaam laysa mina nagama mid ahan xadiid abi muusa abuu muusa alashcari radi allahu canh wuxuu yidhaahday ana barii'un miman bari'a minhu rasuulu اllah sala allahu alayh wasalam ina rasuula اllahi sala allahu alayh wasalama bari'a min alsaaliqati walxaaliqati washaaqa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka beri noqday min alsaaliqa walxaaliqa washaaqa midda codkeeda kor u qaada cinda almusiiba ee qeelo dhaamisa midda tinteeda xiirta cinda almusiiba midda dharkeeda jeexjeexda intaba nebiga waa ka beri noqday calayhi salaatu wasalaam aniguna beri baan ka ahay buu yidhi qofkii nebiga ka beri noqday calayhi salaatu wasalaam taa waxaa la yidhahdaa marka anniyaaxa axaadiida ku soo aroortay in qofka meyidka lagu cadaabayo bibukaa'i ahlihi calayhi oo sheikhu raximahullah hadalka ugu horreeya uu ku sheegay almayitu yucadabu bibukaa'i ahlihi calayh xadiid ibni cumar iyo cumar ibn اlkhadaab radia allahu canhuma iyo kayrkoodba way wariyeen in meyidka lagu cadaabayo bibukaa'i ahlihi calayh caaisha radia allahu canha xadiidkaasi markii loo sheegay waxay tidhahda raxima allahu cumar cumar allah u naxariisto cumar been ma sheegin laakiin waa hilmaamay bay tiri ama waa gafay oo waa khalad buu ku dhacay nebiguna sala allahu calayhi wasalam ma dhihin bay tidhi ina almayita yucadabu bibukaa'i ahlih ee wuxuu soo maray qof gabarh yahuudiyada oo dad yahuuda ay ku looban yihiin yani ayagu u ooynayaan markaasuu nebigu calaih salatu wasalaam wuxuu yidhahdee ina hadihi la tucadabu fii qabriha midan qabrigeeda lagu ciqaabaya oo lagu cadaabaya ee rasuulku ma dhihin ina almayita yucadabu bibukaa'i ahlihi calayh way inkirtay caaisha radia allahu canha waxayna ku xoojisay inkiriddeeda qowl اllahi caza wajal walaa taziru waasiratun wisra ukhra allah wuxuu leeyahay nafi ma qaado dembi aysan gelin yacnii ma ximbaarayso ismi iyo dembi aysan ayada la imaanin walaa tagsibu kullu nafsin ila calayh adilada noocaas oo kale ah waxay tusinaysaa qofka dembi uusan gelin inuusan ximbaaraynin caaisha marka waxay leedahay qofkan mayidka ah asiga ma ahan wixii ooyey dadka kalea ooyey ayagaa niyaaxadi la yimi maxaa loogu ciqaabaya asiga dembiba ma geline laakiin jumhuurulculamaa waxay ku towjiiheen sida nawowi uu noo sheegay raximahullah oo waxay ku fasireen qofkii dardaarma xadiidkuna nebiga waa ka sugan yahay jamaaca min asaxaaba ka warisay ina almayita yucadabu bibukaa'i ahlihi calayh caaisha radia allahu canha diidmadeeda iyo inkiriddeedana waxaa la leeyahay man calima xujatun calaa man lam yaclam qofkii xujo og qofkii wax garta ama wax ogaada wuxuu xujo ku yahay qofkaan wax ogaan caaisha radia allahu canha xadiidkan ma gaarin maysan arag ma maqal way inkirteen laakiin ibnu cumaraa maqlay cumaraa maqlay radia allahu canhu iyo kayrkoodba marka qofka ziyaadatu cilmin wata ayaa warkiisu muqadam yahay caaisha radia allahu canhana waxaa loogu cudurdaarayaa inaysan xadiidka gaarin oo xadiidka aysan maqal wailaa xadiidka nebiga waa ka sugan yahay calayh salaatu wasalaam waxaana lagu macnaynaya o lagu fasirayaa tafsiirka ay ku fasireen jumhuurulculamaa waxay ku fasireen man awsaa bihi waa qofkii dardaarma qofkii munkar dardaarma soo dembiilo maaha dembigaasaa lagu ciqaabaya yucadaba bibukaa'i ahlihi caleyh waa hadduu dardaarmo waxayna yidhaahdeen jumhuurulculamaa arrintaasi waa arrin macruuf ahayd fi ljaahiliya inay dardaarmaan oo qofku markuu dhimanayo wuxuu u dardaarmayaa eheladiisa inay u ooyaan inay dhammannada garaacaan inay dharka jeexjeexaan si ma aragtay faaruqidda uu faaruqay u muujiyaan inay ka murugaysan yihiin wuxuu yidhi bay yidhahdeen darafa ibnu cabda oo ka mid a shucaradii zamankii jaahiliyada idaa midtu fancinii bima ana ahluhu wa shuqii calaya aljayba yabnata macbadii idaa midtu fancanii bimaa ana ahluhu haddaan dhinto waxaad igu sheegtaa waxaan aniga ehel u ahay ee ammaan macnaha wa shuqii calaya aljayb maradana ii jeexjeexa buu yidhi yabnata macbadii ina macbaday gabaruu la hadlayaa haddaan dhinto wuxuu leeyahay maryaha jeexjeex waxaan anigu ehel u ahayna igu sheeg oo igu ammaan wax macruufa oo ay dardaarmaan ayay ahayd jaahiliyada qofkii marka sidaa u dardaarma oo yidhaahdo ha la ii ooyo ha la ii baroorto dharka ha la ii jeexjeexo yucadabu bibukaa'i ahlihi calayh waxaa lagu ciqaabayaa oo lagu cadaabayaa ooyinta ehelkiisa ay u ooynayaan culammada qaara waxay ku dareen waxay ku intaas u idaafeeyeen hadduu qofku og yahay in loo ooynayo loo barooranayo ou inkiri waayo asoo awoodo inuu inkiro ayadana waxay yidhahdeen yucadabu bibukaa'i ahlihi calayh maxaa yeele munkaruu filanayay inuu dhacayo oo asiga dartii loo samaynayo ayuu ka aamusay asoo awoodi kara inuu inkiro laakiin qof aan arrintaa raalli ka ahayn inkiray ka dardaarmay wax shaqaa aan ku lahayn ama fursad buu u heli waayey inuu ku inkiro haddii uu dhinto eheladiisa qaar ka midana u baroortaanay u ooyaan ma lagu ciqaabayaa ma lagu ciqaabaya halkaas waayo aayadda caaisha ay deliishato meeshay dhacayso walaa taziru waasiratun wisra ukhraa amaa qofkii ku raalliya ama dardaarmay qofkaasi waa qof munkarkii ku jira waay waana mudan yahay in lagu ciqaabo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin